madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa sheegay in dowladdiisu ay kor u qaaday baadhitaanadii soohidinta dalkiisu la wadaago somalilan kadib markii ay soo baxeen hanjabaad ka timid ururka al-shabaab oo ku baaqaysa in la weeraro suuqyada ganacsiga ee reer galbeedka hadalkan ayaa madaxweynuhu ku sheegay waraysi gaara oo uu goor dhaweyd siiyey v o eeda uu kaga hadlay safarkii uu ku tegey soomaaliya cabdulcasiis xuseen cusmaan ayaa khadka telefoonka jabuuti kula xiriiray madaxweyneha ismaaciil cumar geelle wuxuuna ugu horreyn weydiiyey safarka labada casho qaata ee uu ku tegey soomaaliya
safar baa martiqaad soomaaliya madaxweynaha nooga timiday ayaan ayaan ku tagnay ayaantii sabtidii oo maalintii afka hooyo iyo munaasabada kalena waxay ahayd dhagax dhigii akademiya goboleedka na midaynaya magaranaysa xagga afka maca ethiopia maca kenya wixii af soomaali ku hadlaya oo dhan dadaaladan kale ee dee aan hareeraha ka wadwadnay eena ay xaqiiqatan meeshii la doonaya aanan gaarsiin karin iyaa dee lagu heshiiyey in loo sameeyo hogaan oo akademiya goboleedkaas baan iyaan dhagax dhigiisii oo dee meeshii qoritaankiisa uu ka bilaabmay ha lagu celiyo aan nidhi oo aan yani halkaa yaan utagnay ahayd waa tahay waxaad tiri xuskii maalinta afka hooyo iyo iyo akademiyadii meesha sidii loo dhex dhagax dhigi lahaabaad u tagtay sidaan la soconnana afka soomaaliga afka hooyo halis weyn baa kusoo foolle idinku madaxdiinii magaalada muqdisho iskugu tegay ee arrintan aada u danaynayay halistaasi ma ka wada hadasheen sida looga hortegi karana maxaad isla afgaratay dee waxa aan akademiyada u samaynayna ee wixii hanaan ha loo sameeyey iyo hogaanba aan u leenahay hallowgaa iyaa iyaa noo muuqda waa ka de madaxweynuhu soo saaray wareegto oo uu leeyahay haddee tole iskuulladiina dib uu u furay af soomaaliga lagu bilaabayay lacag la-aanta ahaa jaamacaddiina uu sidaa oo kale iyagana u amray tallaabada kalena inuu de yani maamulkii dhammaantiisa in haddee tole wa yani warqad yani xafiis dawladeed soo gasha oonan af soomaali ku qornayn inaan la celiyo wa tahay marka in la xoojiyo af soomaaligii oo isticmaalkiisii gudaha soomaaliya haddii madaxdii soomaalidu ay arrintaasi go-aanada ka qaateen idinka reer jabuuti maxaa idinka banaan ood go-aan ka qaadanaysaan labada laba laba af baan leenahay soomaaliga iyo afariga iminka in yani hoos xagga hoose laga soo bilaabo oo labada yani luqadood ee ee qaran ina ina caruurtii lagu barbaaro oo dadaal badan oo de wixii qoraal ahaa iyo iyo habkii loo dhigayay intaba way noo dhan yihiin oo dhawaan inaan bilowna iyaan doonayna goormay markaa dawladdaadu si rasmiya labadii af ee canfarigii iyo soomaaligii u isticmaalaysaa adeegii dhinaca dawladda ma dheeri ma dheeri haddii t war ilan waxay doonaysaa wixii ku dhawaaqun maahina waxay doonaysaa sharci iyo inaan la habeeyo oo dee wixii yani xagga dadkii waxaan tabinayena in in la la tababaro sax iyaa dee loo baahan yahay wakti anugu iminka ma qabanayo laakiin waan dhowna marka labadaasi luqadood iyo canfarigu waxaa idinka go-aan inay noqdaan labada luqadood ee wadanka asalka u yeelanaya lagu isticmaalayo waa tahay waxaad markii kugu horreysay booqatay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo ciidamo jabuuti ka socda ay joogaan bal si kooban maxaad ku soo aragtay halkaas wallahi dad aada u wanaagsan baan kusoo arkay dad dareensan in magaranaysa ee gurmad loogu yimiday ayaan arkay dad yani kalgacal iyo iyo oo dee iyaguna sidaa dadka soomaalida kale weliba iy isbidaya inay inay ka ayaar roog yihiin oo yani dad af garanaya oo inay iyagana yani ay ammaankooga sugaan waxna la qabtaan oo oo naxariis u leh inay u yimaadeen aaminsan oo dee na tusay runtii kalgacal aad aad aad u weyn oo aan mahadnaq bayaynan kasoo jeedinayno waa tahay laakiin howlgalka jabuuti iyo howlgalka amisom gobolka waxaa saameeyey colaada beelaha dhex taala oo adiga iyo madaxweynaha soomaaliya shalay tole waxaad ku baaqdeen in colaadaa la jooji bal colaadaasi ka waran sidee u saamaysay howlgalkiini wallaahi dadka aad bay annaga yani nimadeenu wakti badan wakti badan ayay ku hadlayeen shirar badan ayay qoladan talisku ay ay la qabteen odayada oo ay dhex fadhiyeen oo ay marka ay de wax xidhaan ay hagaajiyaanba haddana yani dibun bay usoo kacaysay wixiina waa wax magaranaysaa ee dad yani abti iyo seedi iyo yani isku wada ahoo isku milmay oo aanan de shaydaan un ku dhex jiro unbaa unbaa unbaa muuqata waa tahay jabuuti ciidamo ayaa ka jooga magaalada beledweyne gobolka hiiraan adiguna shalay waa tagtay ciidamo cusubna dhowaan way yimaadeen waxaa jirta hadalhayn ku saabsan in qeybo ka tirsan ciidamada jabuuti ay dhici karto in ay kismaayo gaaraan oo iyaga iyo etoobiyaanku ay bedelaan ciidamadii siraliyoone halkaasi ka baxay maxaa ka jira arrintaas weli arrinkaasi arrin bisil ma aha tirada iyadu aad bay u yartahay laba iyo labaatanka kun ee joogta soomaaliya laba kun baan ku yeelan doonaa marka aan iminka soo buuxin oo maalin walba way socdaan ciidanku oo anagoo weli gaarinba goboladii dhexe weli aanan gaarin oo weli arrinkaasi arrin bisil ma ahaan umalay waa tahay markii aan sanadkan bilowgiisii waraysiga kula yeeshay arrimaha siyaasadda soomaaliya aan ku weydiiyey waxaan ku weydiiyey waktiga dhiman dowladda soomaaliya u dhiman oo yar aawadeed in howlaha yaalla aanay suurtagal ahayn in la dhammaystiro adiguna waxaad tiri lagama fursan doono in muddo kordhis la sameeyo oo igadna ay arrintaasi qeyb ku yeelanayso madaxweynaha soomaaliya waad soo aragtay iyo ra-iisul wasaarahaba arrintaasi maisla soo hadal qaadeen ha laakiin dowladdu waxay ku hawlan tahay ballankii ay qaadeen ee loo igmaday inuu ahaa laba kun iyo lix iyo tobanka inay doorasha dhacdo baarlamanka iyo iyo xukuumadduba iminka waxay hawshaasay ku hawlayiin in ay dee u suuroobi karayso iyo in kale aniga de inkastoo shaki igaga jiro laakiin in dee yani ay juhdi wixii ay dadaal samayn karaan oo dhan inay sameeyaan marka xasaasiyad waxaa jirta ku saabsan muddo kordhiskaasi haddii laga fursan waayo haddii de laga maarmayo annagu yani inay ballankii buuxiyaan ayaa de ugu wanaagsan laakiin haddii ay suuroobi weydona dee waxaa iman doonto ma waxaan ka dhignaa dhulkii bilaa bilaa dawlad ma ma mise meel wax kumeel gaara miyaan samaynaa sidii dee yani ugu wanaagsan un baan un baan haddii alla yidhaahdo samayn doona marka idinkoo igada marka arrintaasi qayb weyn ku yeelana soo geli doonaa waa tahay magaalada muqdisho intaanad booqan maalintii jimcihii waxaa ka dhacay qarax weyn oo ilaa tirada imika dadka ku dhintay oo ay korodhay aawadeedba haatan ay gaarayso ilaa soddon qof qaraxaasna ururka al-shabaab baa geystay sidoo kale toddobaadkan ururka al-shabaab waxay soo saareen video muuqaal ah oo ay hanjabaad ku jeedinayaan oo ay leeyihiin waxaa ku baaqayaan in weeraro laga geysto suuqyada ganacsiga ee wadamada galbeedka gaar ahaan suuqa ugu weyn dalkan maraykanka ee mall of america la yidhahdo ee ku yaala gobolka minnesota oo ad ogtay inay soomaalidu degan tahay arrintaasi walaac badan bay dalkan ka abuurtay iyo guud ahaan wadamada reer galbeedka maxay kula ta adiga wixii ay maximum samayn karaan meel ayna yani itaal uleeyihiin iyo meel ay itaal ulahaynba nin la doonayo inuu wax sameeyo de uu sameeyaa un waxay sameeyaanba laakiin inay gabagabadii joogaan inay garanayaan baan umalaynayaa oo dunida sida ay doonayeen inay u dhisaan kol haddayna u suuroobeen dhagar uun wad weeyaan oo dee mafiyaguba sida unbuu ilaa uu daalayay uu ku waday marka ma kula tay in qof shabaab ka tirsan in uu geysan karo weerar noocaasa suuqyadii galbeedka wax walba way suuroobi karaan oo yani nin fulihii de baabuur uu walxaqarxa ku guray meel uu dhigi karaa oo laakiin weerar cad oo weyn oo yani sida kolkol ay dee iminka kan muqdisho waa masjid dad tukanaya waxay baabuurka u dhigeen iyo magaranaysaa dee haddii dee rag dagaal gal iyo gabadh yar oo yani yurub bay ka timid ila lahaayo iyaduna intii dambe un kolkii dadkii yaacaya aragti un dhex gashay un haddana isku dhex qaraxaysa dee jana tagii baa laga yidhi janana ma tagaysa cadaab bay galayo laakiin waa wax iska dhici Waa kara tahay.
dee wax dunida maanta bedeli kara oo sida ay iyagu doonayaan u yeeli kara ma jiro waa tahay warar maantana soo gaaray waxay sheegayaan in jabuuti ay xirtay xadkii dhinaca somalilan Een, marka arrintaasi maxaad madaxweyne kala Ma- socotay anigu ma ogi ma ma xiris ma ma jirta control baa jira bas marka miyaa miyaa la hakiyey marka isu socodkii waa lama hakin waa waa inaad dee la la la hagaag loo baaro eh, oo waxaan is- isla ogyihiin in eh, dadkeena iyo reer somalilanba marka arrintu maxay ku ku haysaa waa ma- waxaa un dee en en digniinta iyo iyo iyo taxadirka un weeyaan eh, bahaladaa ku saabsan eh, wax kale ma jiraan madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo u waramayey waryahayaga cabdilcasiis xuseen cusmaan kadib markii uu ka soo laabtay booqasho laba maalmood ah oo uu ku tegey soomaaliya